bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii labiyo toddobaatanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum waxaan ku jirnaa baabka ah rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu daa'if ka soo laabtay makana uu ku soo laabtay kuna soo galay isaga oo mutcim ibnu cadiy uu magangelyo siiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalama lana soo gaadhay xilligii xajka inuu qabaa-ilkii carabta ah ee xajka yimid uu islaamka usoo jeediyo iyo afraad ama ama ama shakhsiyaad shakhsiyaadna uu usoo jeediyo marka ilaa hadeer ma hayno qabaa-il qabiil wada rumeeyey lama hayo weliba waxaan idhi markaan rasuulku sala allahu caleyhi wasalam laga bilaabo sanadkii afraad ee ee dacwada markii dacwada la caddeeyey ee daboolka laga qaaday mar kasta wuu u bandhigi jiray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam laakiin sanadkan tobnaad markanuu daa'if ka soo noqday wuxuu ku daray arrin cusub oo rasuulku uu rabay maka intuu ka baxo magaalo uu u hijiroodo qabiil uu raaco uu halkaas ka dhigto fadhiisin uga dhiga dacwadii qabiilkaasoo difaaca ilaa allah subxaana wa tacaala uu uga heeliyo oo kelimadda ilaahay iyo islaamkii ay kor noqdaan marka qabaa-il badan buu la hadlay ilaa haddeer wax ka jawaabo waa la waayey laakiin haddana waxaa laga hadlayaa afraad ama shakhsiyaad diinta islaamka soo galay almu'minuuna mu'minuun oo min hayri ahli makka oo markii koowaad ee arrinta laga hadlo dad mu'miniinah oo muddadaas laga bilaabo waxaa weeye sanadka afraad ee nabinimada ilaa maaragtay uu nabigu ka hijroodo shakhsiyaadkii islaamka soo galay een ahayn reer maka almu'minuuna min hayri ahli maka mu'miniintii aan reer maka ahayn waa kamaa sidii carada uu ugu soo jeediyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama al islaama islaamka siduu ugu soo jeediyey cala alqabaa'ili beelihii iyo reerihii iyo wal wufuudda wufuuddii iyo carada haddana rasuulku wuxuu ugu soo jeediyey islaamka cala al afraadi qof qof iyo wal ashkhaasi iyo shakhsiyaad wa xasala wuxuu ka helay rasuulku min bacdihim dadkaas shakhsiyaadka ah qaarkood ruduudan saalixa jawaabo wanaagsan wa aamana bihi rasuulka waxaa rumeeyey iyo islaamkii ciddatu rijaalin rag waxoogaa ah bacda hada almowsimi xilligaas kadib biqaliilin waxyar wahaaka hoo iga qabso nabdatan cantoobo oo minhum iyaga ka mid ah ama faraguuto iyaga ka mid ah waxoogaa baa la idhaha nabdada waxaa ugu horeeya dadka islaamay suweyd ibnu saamit nin lidhaah kaana wuxuu ahaa ninkaasi shaaciran nin gabayaa ayuu ahaa labiiban oo caqli badan oo min sukaani yarib magaalada yarib dadka degan ah yusamiihi qowmuhu tolki waxay ku magacaabi jireen alkaamil ninka dhammaystirnaa lijaladihi sabirkiisa iyo caqligiisa iyo wa shicrihi gabaygiisa wa sharafihi iyo sharaftiisa wa nasabihi iyo nasabkiisa intaas yaa waxaa loogu bixiyey ninkii dhammaystirnaa jaa-a wuu yimid ninkaas suweyd ibnu saamit layidhaha makata maka ayuu yimid xaajan isaga oo xajinayo ow muctamiran shaki baa ku jira ma cumru u yimid mise xaj labadaa midkoodba u yimid fa dacaahu waxaa u yeedhay ninkii suweydaha rasuulullaahi rasuulka ilaahi baa wuxuu ugu yeedhay sala allahu calayhi wasalam ilal islaami islaamka ayuu ugu yeedhay fa qaala ninkii wuxuu yidhi markuu islaamka u sharxay rasuulku lacalla waxaa laga yaabaa alladii wixii macaka adigu aada hayso oo qur-aankan aada sheegayso qur-aankan aada aqrinayso ee leedahay qur-aan baa igu soo degay mithlu ladii kii oo kale inuu yahay oon maci anigu aan hayo gabaygan aan hayo aniguna waxaan ahay nin gabaaya ah oo xigmad badan sheegaya armay isku mid u yihiin faqaala wuxuu ku yidhi lahu suwad ibnu saamit rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi wamaa muxuu yahay alladii kii macaka adigu aada hayso maxaad haysaa qaala wuxuu yidhi xuk- xikmatu luqmaan luqmaan xikmaddiisii baan hayaa qaala rasuulku wuxuu yidhi icridhaa calaya balii soo jeedi aan maqle fa caradaha wuu u soo jeediyey fa qaala wuxuu ku yidhi lahu ninkii rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi sala allahu caleyhi wasalam ina ina haadaa kan alleleh aad sheegaysaay la kalaamun hadal weeye xasanun oo wanaagsan marka ruuxa aada rabta inaad dacwada aada gaadhsiiso wixiisa lama caayo wixiisa loo ammaanaa marka hore kusoo dhagayste bani aadamku ammaanta iyo tixgelinta way jecel yihiin marka rasuulku wuu tixgeliyey wuxuu isa yidhi waladii kii maci aniga anigu aan hayo yaa afdalu ka wanaag badan min haadaa kan isaga ah maxaa jira aniga kaygu aan hayaay qur-aanun qur-aan weeye oo anzalahu allaahu alla uu soo dejiyey calaya uu igu soo dejiyey huwa isagu hudan hanuun weeye wa nuurun iftiin iyo ilays weeye wax hadda maskax bani aadam ka soo fulayna ma ah fatalaa wuu aqriyey calayhi suwayd ibnu saamit wuxuu ku aqriyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam alqur'aana qur-aanka ayuu ku dul aqriyey wa dacaahu ila alislaami islaamkana wuu ugu yeedhay fa aslama wuu islaamay wa qaala wuxuu yidhi ina haadaa kaani la qowlun xasan waa hadal aad u wanaagsan buu yidhi falamaa qadima almadiinata markuu madiine ku laabtay lam yalbath maba sii joogjoogin an qutila in la dilay fii waqcatin dagaal oo bayna alawsi waalkhasraj ka dhacay qabla yowmi bucaath dagaal xun oo la magac baxay xarbu bucaath ama yowmu bucaath oo isku baabeen oo isku riiqmeen aws iyo khasraj ayaa jiray oo caan ahaa kaa ka horti dagaal kale oo dhex maray ayuu ku dhintay ninkii wal aqlabu laak siday u badan tahayna annahu isagu aslama wuxuu islaamay fii awaa'ili sanati alxaadiyati cashara sanadkii koob iyo tobnaad ee nabinimada sala allahu calayhi wasalama bilowgeedii ayuu islaamay marka kaas waa qof uu rasuulku u bandhigay oo islaamay uu ku guulaystay oon reer makana ahayn ka kalena waxaa weeyaan iyaas ibnu mucaad nin la yidhaha iyaas ibnu mucaad muxuu ahaa ninkana qisadiisu ama sheekadiisu maxay tahay kaana wuxuu ahaa ghulaaman wiil xadathan oo gaban ah wiil dhallinyaro ah ayuu ahaa oo min sukaani yathrib magaalada yathrib dadka degan ka mid a yathrib waxaa weeyaan waa magacii hore ee magaalada madiine ay lahaan jirtay intuusan rasuulku usoo hijroonin sala allahu caleyhi wasalam markuu rasuulku usoo hijrooday baa magacii laga bedelay oo almadiina munawara loo bixiyey laakiin ka hor yathrib baa la dhihi jiray qadima wuxuu yimid uu soo galay magaalada maka fii wafdin isagaoo la socda ergo ama wafdi oo min al aws aws ka mid ah jaa-u way yimideen wafdigaasi yaltamisuuna iyaga oo raadsanaya ama dalbanaya ama codsanaya ama qudaraynaya alxilfa isbahaysi inay la saxiixdaan min qurayshin quraysh inay heshiis iyo xilfi ay la seexdaan iyo isbahaysi calaa qowmihim kaasoo ka dhan ah calaadaas ka dhan ah calaa qowmihim qoomkoodii oo min alkhasraj khasraj ah magaalada madiine waxaa wada deganaan jiray aws iyo khasraj aws iyo khasrajna col bay ahaayeen labada qolo waxaa aada u badnayd oo laandheere ahayd khasrajka ayaa badnayd oo aada uga badnayd laakiin kuwa kalena waxay ahaayeen way yaraayeen laakiin birlab bay ahaayeenoo inkasta oo laga badnaa lagama adkaan jirin dagaalku wuxuu ahaa alxarbu baynahum sijaal kolba qolo ayaa adkaan jirtay laakiin niman inta laga adkaaday oo laandheerenimo loo sheegtay cagta hoosteeda la geliyey ma aysan ahayn laakiin isbahaysi ayay raadinayeen wadaalika arrintaas oo markii wafdigu uu maka yimid reer awsa iyagoo raadinaya inay la saxiixdaan heshiis isbahaysi quraysh kaasoo ka dhan ah reer khasraj wuxuu ahaa qubayla xarbi bucaath dagaalkii bucaath waxyar ka hor wax yar ka hor bucayd waa sidaas fi awaaili sanati alxaadiyata cashara sanadkii koob iyo tobnaad oo min anubuwati nabanimada bilowgeedii id sababta waxay ahayd id cille ama xilligaa isaga cid xilligaa isaga kaanad waxay ahayd niiraanu lcadaawati colaadda dabkeedu dabka colaadu muttaqidatan mid holcaysa ayay ahayd holoc oo aada u siraadan fii yarib magaalada yarib ayay ka siraadnayd ama ka aloosnayd nawaad dhihi kartaa muttaqidatan mid holcaysa ama siraadan ama mid siraadan ayay ahayd ama mid aloosan ayay ahayd dagaalkiibaa aloosnaa bayna alqabiilatayni labada qabiil dhexdooda wa kaana waxay ahaayeen al aws qabiilka ree aws aqala cadadan kuwa ka tira yar min alkhasraj khasrajka niman ka tira yar ayay ahaayeen falamaa markii calima uu ogaaday uu ka war helay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama bimaqdamihim imaatinka ay maka yimideen markuu ka war helay jaa-ahum wuu u yimid rasuulku fa jalasa ilayhim wuu la fadhiistay wa qaala lahum wuxuu ku yidhi markay u sheegeen waxay u yimideen magaalada maka hal lakum war ma rabtaan yacni hal lakum ma doonaysaanoo ma qaadanaysaan fii khayrin wax ka khayr badan oo ka wanaagsan mimaa ji'tum lahu waxaad u timideen waxaad idinku u timideenoo inaad quraysh isbahayshi la saxeexataan ka dhan ah reer khasraj wax ka wanaagsan oo idinka khayr badan ma rabtaan saasuu ku yidhi fa qaaluu waxay dhaheen wamaa daaka kaasi muxuu yahay qaala rasuulku wuxuu yidhi ana rasuulullaahi anigu waxaan ahay buu yidhi rasuulkii ilaahay soo dirsaday baan ahay bacatanii alla wuxuu ii soo diray ilalcibaadi addoommada oo dhan ayuu ii soo diray adcuuhum addoommada waxaan ugu yeedhayaa ilaa an yacbudullaaha inay alla uun caabudaan walaa yushrikuu bihi shay-an waxna aynan la wadaajinin alleh wa unzila calaya alkitaabu qur-aanna waa la igu soo dejiyey uma markaa kadib dakara lahum wuxuu u xusay uu u sheegay al islaama islaamkiiyo mabaadi'diisii oo dhan buu u sheegay wa tala calayhim alqur'aana qur-aankana wuu ku dul aqriyey fa qaala iyaas ibnu mucaad oo wiil yar ahaabaa wuxuu yidhi ay qowmi wartolow haadaa kan oo islaamka ah iyo qur-aankan iyo dacwadan islaamka uu nabigu aqrinayo yaa wallaahi baan ku dhaartee khayrun ka khayr badan oo idinka wanaag badan oo idinka fiican mimaa ji'tum lahu waxaad u timideen fa akhada wuxuu qaaday uu gacanta ku qaaday abulxaysar nin la yidhaahdo anas ibni raafic la yidhaahdo rajulun oo min alwafdi xifnatan gacan muggeed ama sacab dheh xifnatan sacab oo min turaabi lbatxaa'i dixda camuudeedii ah dixda meeshay biyuhu maraan baa la yidhaahdaa dixda camuudeedii ah faramaa bihaa wuxuu ku saydhay weja iyaas wiilka yaraa iyaasa wejigiisa ayuu ciiddii ku saydhay wa qaale wuxuu yidhi dacnaa nadaah waxaas annaga kuma jirne falcamri baan ku dhaartay cimrigaygaan ku dhaartay laqad ji'naa waxaanu u nimid maka ligayri haada kan uu ninkani sheegayo waxaan ahayn baanu u nimid fa samata wuu iska aamusay iyaasu iyaasuu iska aamusay wa qaama rasuulullaahi rasuulka ilaahayna wuu ka kacay meesha wansarafuu ila almadiinati madiine ayay ku laabteen min gayri an yanjaxuu iyagoo aan ku guulaysanin fii caqdi xilfin isbahaysi inay la seexdaan ama ay la xidhaan maca quraysh quraysh inay la xidhaan wa bacda rujuucihim markay noqdeen wa bacda rujuucihim wafdigii marka ay ku laabteen ay ku noqdeen ilaa yarib magaalada yarib markay ku laabteenba lam yalbath ma sii joogjoogin iyaas an halaka inuu geeriyooday wa kaana wuxuu ahaa iyaas yuhallilu kii ashaata tahliisha waxaa la yidhaahdaa laa ilaaha ila allah qofku markuu yidhaah yuhallilu kii laa ilaaha ila allah yidhaah buu ahaa wa yukabiru allaahu akbar yidhaahda wa yuxamidu alxamdu lilaahi yidhaahda wa yusabbixu subxaana allahi yidhaahda cinda mowtihi markuu geeriyoonayay falaa yashukuuna haba yaraatee dadka ma shakinayaan oo shakiba kuma jiro annahu isagu maata inuu dhintay musliman isagoo muslima kaana wuxuu ahaa nin kale oo uu rasuulku ku guulaystay inuu diinta islaamka soo galo oon ree maka ahayn qofka kale ee caanka ah loo yaqaano waxaa weeyaan abu darin alkhifaari iyo qisadiisii wa kaana wuxuu ahaa abu dar min sukaani nawaaxi yathrib yathrib hareeraheeda qabaa'ilka degan ayuu ka mid ahaa walacalahu waxaa dhici karta lamaa markii balaqa uu soo gaadhay ilaa yathrib magaalada madiina ama yathrib khabaru mabcathi nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalama in la soo bixiyey in nabi maxamed la soo bixiyey oo rasuul ahoo nabi ah warkiisii markii uu soo gaadhay bisuweyd ibnu saamit ay bitariiqi ow bisababi suweyd ibnu saamit ninka la yidhaahdo sababtiisa uu kusoo gaadhay maxaa jira ninkaasi nin caan ahoo shaacira ayuu ahaa oo islaamay iyo wa iyaas ibnu mucaad markuu sababtooda kusoo gaadhay warka ku saabsan in maka uu ka soo baxay nin nabi ah uu warkaa maqlay waqaca waxaa dhacay fii uduni abi darrin abidarin dhegtiisa waxaa ku dhacay warkii isaga aydan haddana wasaara warkaas magaalada madiine soo gaadhay ee laga sheekaynayo yaa wuxuu ahaa sababan sabab buu u ahaa liislaamihi islaamkiisa rawa lbukhaariyu imaam bukhaari wuxuu can ibni cabaasin ka wariyey qaala inuu cabdulaahi ibni cabaas yidhi qaala abudarin wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa rajulan nin oo min khifaar qabiilka khifaar layidhaha ka mid a niman waxay ahaayeen budhcada oo dadka jidgooyo u samaysto halisa ayay ahaayeen fa balaqanaa waxaana soo gaadhay buu idhi anna rajulan in nin qad kharaja bimakkata maka uu ka soo baxay ninkaasoo yascumu sheeganaya annahu nabiyun inuu nebi yahay warkaasaana soo gaadhay buu fa qultu waxaan ku idhi buu akhi mid aan walaalo ahayn intaliq war aad ilaa haada arajuli ninkaa isaga ah aadoo wa kallimhu la hadal waatinii bikhabarihi warkiisana ii keen fantalaqa walaalkay wuu tegay maka ayuu aaday fa laqiyahu rasuulka ayuu la kulmay uma rajaca wuu soo laabtay oo reerahaygiibuu kusoo laabtay faqultu waxaan ku idhi maa cindaka maxaad maxaad haysaa maxaa warahood haysaa faqaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laqad ra'aytu waxaan arkay rajulan nin baan arkay ninkaasoo ya'muru bilkhayri wax wanaagsan dadka faraya wayahnaa can ishari waxa xunna dadka ka reebaya laakiin wax intaa ka badan wuu sheegi waayay faqultu lahu waxaan ku idhi buu idhi lam tashfinii ma aadan i bogsiinin oo igama dharginin min alkhabari warkii warkii war buuxa oo aan wax go-aan ku gaadho oon ku bogsado oon ku caafimaado maadan isiinin yacni warkii igama dharginin wey fa akhadtu waxaan horu qaatay jiraaban oli oli baan horu qaatay wuxuu ahaan jiray jiraabku wax ama maqaar ah ama wax kaleoo gacanta lagu sameeyey oo cuntada lagu rito sonk malabka waxaan u jeedaa timirtii ay ku qaadan jireen dadka carabtii oli baa la yidhaha waa la yaqaana ama qariiradna waa la yidhaha fa akhadtu waxaan qaatay jiraaban oli ama qariirad baan qaatay wa casan iyo ul uma markaa kadib aqbaltu ilaa maka maka ayaan wejiga saaray xagga maka ayaan aaday fa jacaltu waxaan ahaa laa acrifhu inaanan garanin makna markaan galay nabiga ma aqoonin islamarkaa wa akrahu waxaan nacayay an as'ala canhu an as'ala annaasa dadka inaan weydiiyo canhu nabiga xaggiisa inaan weydiiyo o dha war ninka nabadnimada sheeganayay waa aaway inaan idhaana waan ka cabsanayay taana waa nacayay wa ashrabu min maai zamzam wax kale ma haysanine biyaha zamzam baan iska cabayay timirteedana waan iska cunayay wa akuunu fi lmasjidi masjidka ayaanan iska joogayay qaala wuxuu yidhi abu dar famara bii waxaa isoo maray caliy bnu abi aalib ayaa isoo maray faqaala wuxuu yidhi kaana arajula qariib waa sidii isaga oo ninkani uu yahay nin qariib ah oo marti ah oon magaaladan aqoonin oo masjidkaun iska jooga saas miyaa qaala abuduri wuxuu yidhi qultu waxaan idhi nacam haa magaaladan qariib baan ku ahay socotaan ku ahay fa qaala cumar cali wuxuu yidhi fantaliq ila lmanzil guriga inakeen aniga gurigayga inakeen inuu martigeliyuu rabaa waa maqaadir ilaahay fanalaqtu waxaan raacay macahu cali ayaan raacay radia allahu tacaala canhu laa yasalunii isagoo oon i weydiinayn can shayin waxba wax su-aala ima leh walaa as'aluhu aniguna waxba ma weydiinayo walaa ukhbiruhu waxna uma sheegayo marka wuu imartigeliyey meel aan seexdu i siiyey gurigaas aan seexday falamaa asbaxtu markuu waagu ii baryey khadowtu waxaan kusoo kallahay ila lmasjidi masjidkii haddaan kusoo kallahay haddana lias'ala canhu lias'ala si aan dadka u weydiiyo canhu nabiga walaysa axadun cidna ma ahayn oo yukhbirunii canhu ii sheegta bishaa-in waxba waxuu ii sheegana waan waayey maxaa jira waxaa la goostay go-doomin weeyaana inaan ruuxna loo sheegin qaala wuxuu yidhi abudar famara bi haddana waxaa isoo maray caliyun caliba haddana isoo maray mar kale faqaala wuxuu yidhi amaa naala war miyaynan soo dhowaanin lirajuli ninka yacrifu mansilahu meeshuu aadi lahaa inuu yaqaano gurigiisii miyuusan aadayn miyaysan soo dhoweyn weli miyaadan anbabaxaynin waaye qultu waxaan idhi laa weli weli meel aan meel uma socdo gurigaygii qaala cali wuxuu ihi fantaliq macii inakeen marka qaala abudar wuxuu ihi faqaala wuxuu yidhi markaa cali markaan labaad maa amruka war maxay tahay adiga sheekadaadu maxay tahay maxay tahay qisadaadu wamaa aqdamaka haadihi lbalda magaaladan tadana maxaa ku keenay sababta aad magaaladan u timidna maxay tahay qaala abudar wuxuu yidhi qultu lahu waxaan ku idhi in katamta calaya haddaad aadan iga faafinayn ood ii qarinayso in katamta calaya haddaad ii qarinayso oo aadan iga sheegaynin akhbartuka waan kuu sheegaya waxaan magaaladanu imid qaala sayidina cali wuxuu yidhi fa innii anigu afcalu waan yeelayaa waxaad ii sheegtay cidna uma sheegay qaala abudar wuxuu yidhi qultu lahu waxaan ku idhi balaganaa waxaana soo gaadhay annahu sha'nii qad kharaja inuu ka soo baxay hahunaa halkan oo maka ah rajulun nin ninkaasoo yascumu sheeganaya annahu nabiyullaahi nebigii ilaahay inuu yahay fa arsaltu waxaan soo diray akhii walaalkay baan soo diray yukallimuhu si uula hadlo fa rajaca walaalkayguu soo laabtay oo gurigayagiibuu ku soo laabtay iyo reerkayagii walam yashfinii min alkhabari ninka ninkaa isagaa warka ku saabsanna igama dherginin igama caafinin oo igama bogsiinin fa aradtu waxaan doonay an alqaahu inaan la kulmo fa qaala cali wuxuu ku yidhi lahu abudar wuxuu ku yidhi amaa innaka adiga haddaadba arrintaa u socto qad rushidta waddadii saxda ahayd baa lagu tusay maxaa jira anaa ku tusaya anaa aqaana qad rushidta waa lagu hanuuniyey waddadii saxda ahayd ayaad ku soo dhacday haadaakani wejhi meesha anigu aan u socday ilayhi ninkii anaa u socda inakeen weeye waa qaab loo cabiro hadalka haadaa wejhi ilayhi anaa u socda wey haadaakani wejhii meesha aan u jeedo weeye wejigayga u jeedo ilayhi yacni anaa isagii u socda isoo raac udkhul soo gal xaytu meeshii adkhulu aan galo meeshaasu ku jiraayo meeshii ifiirso oo isoo yaraha bidhaan dhowro waa meel cabsi ah waxaa laga wada cabsanaya abujahl iyo raggiisii iyo ciidankiisii baa laga cabsanayaa oo nabiga dhan waa muraaqab waa taxta almuraaqaba waa la waardeynayaa marka isoo bidhaan dhowra unbuu yidhi hayla soconini meel uniga soo bidhaan dhowro udkhul gal xaytu meeshii adkhulu aan galo meeshii anoo geli aad aragto soo gal fa in fa innii anigu in ra-aytu axadan qof haddaan arko oo nimankii mushrikiinta ah ah kaasoo akhaafuhu calayka aan kaaga cabsanayo qumtu ila alxaa'idi derbi ayaan ku tiirsanayaa ka annii aslixu nacli sidii aniga oo kab hagaajisanaya oo waxay i yaraha galeen kabta wamdi anta aduguse haystaagine soco soco famadaa wuu socday buu yihi cali weli warka waxaa wata abudar baa sheekadao dhan wata ficilku famadaa waa abudar famadaa waxaa socday cali wa madaytu macahu anigana waan la socday isagoon bidhaan dhowranayo xataa dakhala ilaa meel uu ka soo galay wadakhaltu macahu aniguna waan la soo galay oo cala nabiyi nabiga ayaanu soo galay sala allahu calayhi wasalam faqultu kolkiiba waxaan idhi lahu rasuulka waxaan ku idhi icrid calaya alislaama islaamka ii soo jeedi ruux islaam soo raadsado aan aragno kow isaga waay inta kaleo dhan rasuulkaa u tegaya laakiin nin soo doontay islaamka soo doontay waa abudar fa caradahu fa carada rasuulku wuxuu usoo jeediyey hu abudar alislaama islaamkii fa aslamtu waan islaamay buu yidhi makaanii meeshaydiiba waan ku islaamay fa qaala lii wuxuu igu yidhi rasuulku yaa abaadar abaadarow uktum qarso oo qari haada alamra inaad islaamtay qarso oo iska bax reerihiinni iska aad warjic ku laaba ilaa beladika dhulkaagii ku noqo fa idaa balaqaka haddii uu ku soo gaadho duhuurunaa in allah noo hiiliyey oonu adkaanay oonu guulaysanay hadduu ku soo gaadho faqbil noo imow markaas fa qultu waxaan ku yidhi buuri rasuulka waladii allihii baan ku dhaartay bacataka bilxaqi kugu soo bixiyey la asrakhanna waan ku qaylin bihaa islaamnimadayda ayaan ku qaylinayaa bayna adhurihim dhexdooda carabtii iyo qurayshtii iyo mushrikiintii maka barhtankooda intaan istaago yaan ku qaylin inaan muslin ahay fa ji'tu lmasjida fa ji'tu ila lmasjidi masjidkii ayaan imid wa qurayshun isagoo qurayshna fiihi masjidka ay ka buuxdo la ciirciiri fa qultu waxaan idhi yaa macshara quraysh qurayshay maqla innii anigu ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh waxaan qirayaa oon ku dhaaranayaa oon hubaa alla maahana inaan ilaah kale jirin sida oo kale waxaan qirayaa oon ogahay oon ku dhaaranayaa oon markhaati ka ahay muxamedna inuu yahay rasuulkiisii iyo addoonkiisii fa qaaluu waxay idhaahdeen quumuu isu taaga ilaa haada asaabi kan diintiisii ka baxay ee diinti diinta cusub galay diin aan jirin galay ha laysu taago ha la edbiyo fa qaamuu way kaceen fa duribtu waa la i tumay liamuuta si aan u dhinto tumid oo dhimasho oo kale ayaa la i tumay fa adrakanii waxaa i soo gaadhay alcabaasu cabaas baa i soo gaadhay fa akaba calaya wuu igu hagoogtay uma aqbala calayhim nimankii ayuu ku jeestay fa qaala wuxuu idhi weylakum warhoogooyin taqtuluuna ma waxaad dilaysaan rajulan nin oo min khifaar ma nin reer khifaara isku dilaysaan wa matjarukum ganacsigiinuna wa mamarukum meesha aada martaanna calaa khifaar ay tahay nin reer khifaar xaggeed berri ganacsigiinna xagguu mari doonaa fa aqlacuu cannii markaasay iga faydmeen way kala carareen oo way iga kala faydmeenba markay intii maqleen falamaa an asbaxtu haddana alqadda berri oo kale markuu haddana waagu ii baryey rajactu masjidkii baan kusoo noqday kusoo noqday fa qultu waxaan idhi haddana midla maa qultu bil amsi shalay waxaan idhihi oo kale ayaan idhi fa qaaluu haddana waxay idhaahdeen quumuu ilaa haada saabi kan diintiisii bedelay ha laysu taago fa sunica biya waxaa la igu sameeyey maa wixii baa la igu sameeyey oo kale sunica bil amsi shalay la igu sameeyey yacni sidii shalay la ii tumay oo kale ayaa la ii tumay haddana fa adrakani alcabaasu cabaas baa haddana iisoo gurmaday oo isoo gaadhay fa akaba calaya wuu igu hagoogtay wa qaala wuxuu yidhi midla maqaalatihi bilamsi shalay wuxuu yidhihoo kale ambuu yidhihoo wuxuu yidhi xaggay ganacsigiinnu ay mari doonaan soo reer khifaara maaha wallaahi inay idin dhici doonaan waad garanaysaan marka waa ninkii koobaad oo isagu intuu nabiga soo raadsado islaamka soo raadsada weeye inta kaleo dhan nabiga ayaa u bandhigayay saasay islaami jireen laakiin mar wuxuu leeyahay miisada gaarka ah ayuu leeyahay sayidina abudar alkhifaari waa saxaabi jaliil ah oo macruuf ah oo dadka dhan ay wada yaqaaniin wasala allahu waslama calaa sayidina muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalim wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu